maanta runtii waxay ii tahay farxad inaan idin soo hor istaago oo aan idin arko oo aad tihiin dadkii runtii u soo halgamay una soo dhintay una soo dhaawacmay difaaca dalkiinna iyo dadkiinna oo aad ka horayseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan horarka ah oo nabaddiidka ah oo soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka ee gobollada dhexe isku xira ilaa puntland isku xira waxaad u noqoteen derbi waxaad u daadiseen dhiiggiinna waxaad u urteen naftiinna runtii waxay tahay arrintaasi arrin laydinku abaalmariyo ilaahayna idinku abaalmariyey annagana dowlad ahaan ay tahay waajib inaan idinku abaalmarino dacdama aad u soo dagaasheen oad u soo dhimateen aanad ka difaacdeen qolooyinkaas horarka ah inay dadkeennii iyo diinteenna ay bedelaan waad ku mahadsan tihiin abaalna waa idinkaga haynaa insha allah hadduu ilah yidhahdana waxaan abaalgud idinkaga dhigaynaa inaad ka mid noqotaan ciidanka qaranka soomaaliyeed oo difaaca u taagan habeen iyo maalinba inaad qayb ka noqotaan daryeelkaas iyo ka qayb noqoshada ama ka qayb qaadashada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed